asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeennimo ee dalsono qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya iyo wafdu hogaaminaya oo maanta tegay degmada baxdo ee gobolka galgaduud gudoomiyaha gobolka banaadir oo guddoomiyaal cusub u magacaabay degmooyinka qaar ee gobolka banaadir maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland oo xukun dil toogasho ah ku filsayay askar horey dilal u geysatay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka oo ku dhawaaqay shirweyne dib u heshiisiineed oo dhowaan ka qabsamaya deegaanada maamulka koonfur galbeed dalada warbaahinta madaxa bannaan ee simha oo markaasi ka furtay magaalada muqdisho siminaar looga hadlayo warnimada markaasi werinimada ama arrimaha baniaadanimada iyo isbedelada cimilada iyo mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi puntland oo eedeynkul u jeediyey guddiga doorashooyinka maamulkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo sabtiha taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaaliy tobanka bisha kow iyo tobanaad ee novembar sanadka laba kun labaiyo labaatan waxaaad kusoo dhawaataan qodobadii aada manqasheen oo dhammaystiranah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta tagay degmada baxdo ee gobolka galgaduuda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu markaasi dardargelinaya howlgallada dalka looga sifeynayo al-shabaab ayaa gaaray magaalada baxdo ee gobolkaasi galgaduud oo kamid ah deegaanada lafdhaba ku ah halganka ka socda ee ka dhanka al-shabaab waxaana halkaas si diran ugu soo dhaweeyey madaxweynaha maamulka galmudug wasiirro xildhibaano iyo shacabka deegaanka maamulkaasi madaxweynaha oo boqolaal kamid ah bulshada magaalada baxdo kula hadlayay fagaaraha masjidka alnuur oo ah saldhigga halganka diiniga ah ee al-shabaab markaasi looga hortegayay waa markaasi diiniga ee hortaagan bay fikirka guracan iyo markaasi dhagaraha ee al-shabaab dalkaas ugu soo maleegi jireen ayaa madaxweynaha wuxuu kula hadlay shacabkaasi isagoona kula bogaadiyey shacabkii maamulkaba in ay markaasi iskaashadeen ay sababtay in deegaano dhowra markaasi laga sifeeyo al-shabaab baa suu hadal ku dhigay madaxweynaha madaxweynaha wuxuu xusay in markaasi ciidamada iyo markaasi dadka deegaanka oo iskaashanayana uu tilmaamay inyihiin kuwo mar walba diyaar u ah in al-shabaab markaasi laga saaro deegaanada ay kaga sugeen maamulkaasi galmudug maruu ka hadlayeen waxuu yidhi
jamaacat alkhayr maanta runtii aniga maalin aad iyo aad u weyn oo farxad weyn i gelinaysa waaye inaan baxdo imaado waa farxad dadkan inaan soo dhex istaago waa farxad kale dikrisalaam in laygu soo dhoweeyena waa farxad kale ayadani culimmada aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaana haystana waa intaan nimanku wiilasheennii ahaayeen laakiin wiilasheennii oo la khalday qalbiga iyo caqliga wax baas loogu shubay waaye inta ay waxaasi qalbigooda ku jiro waa cadow inta ay aaminsan yihiin waxa qalloocan ay aaminsan yihiin waa cadow kii ka soo noqda ee inta baraaruga soo noqda waxaa la hubinayaa inuu ka tanasulay wixii uu soo noqda laakiin waa wiilkeennii dibaad dalkaan dalan ahayn ma qabo dadkaan dadan ahayn ma qabo waa la khalday maantoo dhan waa u sheegnay in la khaldo waayey iyo in la khalday kii qaatay oo fahmay oo in la qalday qaatay ee soo noqdana waa wiilkeennii kii qaadan waaye ee mabda'aasi maskaxda ku haystee aaminsan ee weli sii socdana waa cadow waana layska dhicinaa reer baxdo ayaga ayaa tusay shabaab in laga adkaa kara dadka hadda waayahan dambe weligeedna shabaab taariikhda shan iyo tobankii sano iyo jarjarkii ay dalkan iyo ummaddanba dhibayeen meelaan culimmada aanay yac ka dhihin yac lagama dhihin haddii ay galgaduud qaybaheeda kala tahay iyo haddii ay mudug tahay iyo haddii ay meelo kala tahayba meesha culimmadu ay u istaageen nimankaas khaladkooda in la diido ayaa laga diiday meeshii tabardarro ay qabatay oo maxaanku idhaahdaa ay wax u shaqayn waayeen waa halkeeda laakiin codka keliya ee hor istaagnaa nimankaa ee yac lahaa ee maya lahaa ee ma jirto ee waa beentood lahaa culimmaday ahaayeen culimmada culimmada ma aha midda ay sheeganayaan ayaga qofku khamiisna waa qaado karaa cimaamad weynna muxuu ahay korka waa ka soo huga karaa culummannimo intaas ma aha
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ah oo maanta tegay degmada baxdo ee gobolkaasi galgaduud ee bartamaha soomaaliya dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka banaadir haduuqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madeele ayaa gudoomiyaal cusub u magacaabay qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir oo isbedel lagu sameynaya saddex degmo waxaana degmooyinkaasi kalihiin degmooyinka gudoomiyaasha loo magacaabay waa beri hodan iyo boondheere mas-uuliyiinta ah la magacaabay ayaa waxa ay markaasi kalihiin boondheere ayaa loo magacaabay maxamediyo halka degmada waaberina loo magacaabay maxamed sayid cali hodanna waxaa loo magacaabay cali axmed faarax afayeenka maamulka gobolka banaadir sarax dheer ayaa degreetada magacaabista gudoomiyaha gobolka xafiiska kasoo baxday warbaahinta la wadaagay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee namber lix soona baxay labaitobankii bisha labaad ee sanadkii kunsagaalboqoliyosideetankii markuu arkay sharciga shaqaalaha dowlada hoose ee xamar ee nambarkiisu yahay labaataniyo sideed biis ee koiyo labaatankii bishii labaad ee sanadkii kunsagaalboqoltoddobaataniyo lixdii soo baxay markuu garwaaqsada baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta howlaha degmooyinka xag amni bilic iyo deegaanba waxuu soo saaray wareegtadan laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxaa mudane maxamed cabdulaahi cumar loo magacaabay gudoomiyaha degmada boondheere ee gobolka banaadir waxaa xilkii gudoomiyaha degmada boondheere laga qaaday marwow saynab yuusuf wehliye sidoo kale mudane maxamed sayid cali ayaa loo magacaabay gudoomiyaha degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaana xilka gudoomiyaha degmada waaberi laga qaaday mudane sugaal cali ayaanle gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sidoo kale mudane cali axmed faarax u magacaabay gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir waxaana xilkii gudoomiyaha degmada hodan laga qaaday mudane cabdulfataax xayir ciise dhammaystirka wixii ka dhiman xeerka fulintiisa waxaa u xil saaran waaxda shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka banaadir iyo dowlada hoose ee xamar iyo waaxda xiriirka degmooyinka gobolka banaadir xeerkani wuxuu dhaqangalayaa markuu saxiixo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaali madaale waana uu saxiixay mahadsanidin
dhinaca kalena maxkamadda ciidamada qalabkiisa ee maamulka jubbaland ayaa xukun dil toogasho ah waxa ay ku fulisay askar horey dilal u geysatay maryan ladan xuseen ayaa faahfaahinaysa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta oo sabti ah waxay xukunno dil toogasho ah ku fulisay laba askari oo horey dilal kala duwan ugu geystay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose raggan khisaasta lagu fuliyey ayaa kale ahaa weyrax khaliif yuusuf oo shan iyo labaatankii nofembar ee sanadii laba kun labaatankii dil u geystay marxuumad xaliima cali roobow iyo yuusuf xuseen cabdi oo isna dilay marxuum dable xoogga dalka cabdulaahi cali suuli taariikhdu markay ahayd todobayotobankii nofembar maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka jubbaland ayaa xukunka dilka toogashada ah ku dhawaaqday sagaaliyo labaatankii juun labakunlabaatanyolabada gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland gaashaanla sare bashiir maxamuud xareed oo warbaahinta kula hadlay goobta qisaastu ay ka dhacday ayaa faahfaahiyey go-aamada ka soo bahay maxkamadda
xukumane midka koowaad weyrax khaliif yuusuf wuxuu dilka fuliyey taariikhdu markay ahayd bishaad wuxuuna dilay marxuumad maamo xaliimo cali robow labo yuusuf xuseen cabdi wuxuu dilka fuliyey taariikhdu markay ahayd bisha koytobnaad wuxuuna dilay marxuum dable cabdulaahi cali suuli oo ahaa xoogga dalka soomaaliyeed xukunka maxkamadda wuxuu dhacay taariikhdu markay ahayd labaataniyo bishii lixaad maanta oo ay taariikhdu tahay bishii koytobnaad waxaa lagu fuliyey xukunkii qisaasta ahaa waxaana laga oofiyey xadkii qisaasta ahaa wabilahi towfiiq laba maalin ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale xukun dil toogasho ah lagu fuliyey laba askari oo horay dilal kala duwan ugu geystay gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland
dalada warbaahinta madaxa banaan ee simaa ayaa magaalada muqdisho ka daafurtay siminaar looga hadlayay ka waramidda arrimaha bani-aadamnimada iyo isbedelka cimilada maxamed cabdi xasan iidle ayaa ka waramaya dalladda xarumaha warbaahinada madaxa bannaan ee soomaaliya ee simha ayaa qabanqaabisay tababar sare oo ay ka qaybgalayaan in ka badan soddon wariye oo isugu jira tafatirayaal iyo suxufiyiin xul ah tababarka oo loo qorsheeyey inuu socdo saddex maalmood ayaa ka bilaabanaysa sabtida maanta ah waxa ayna suxufiyiintu heli doonaan aqoon aragti iyo faham gundheer oo ku saabsan habka tebinta sheekooyinka arrimaha bini'aadinimada iyo isbeddelka cimilada oo ah dhibaatooyinka isku xiriirsan oo ah halis adduunka uu ka digayo soomaaliyana ay la daala dhacayso natiijooyinka ka dhashay kooxdan oo ka kooban rag iyo dumar ayaa gebi ahaanba ka howlgala caasimada soomaaliya ee muqdisho hay-adda simha ayaa tababaro kale dhowrka toddobaad ee soo socda waxay ku qaban doontaa afar magaalo oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana ka faa'iidaysan doona isugeen ku dhowaad laba boqol oo suxufi howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta soomaaliya iyo xafiiska ergeyga gaarka ah ee arrimaha abaaraha u xilsaaran dowladda soomaaliya ayaa taabageliyey tababarkan madaxda simha ayaana kaga mahad celiyey doorkaas ugu horeyn xasan cali geesiye guddoomiyaha dalladda simha ayaa siminaarka ku qeexay mid looga gol leeyahay u qareemidda dhibanayaasha iyo in suxufiyiintu ay yeeshaan awood ay ku shaandheeyaan hortabinnada qisooyinka qayb ahaan ka qarsoon warbaahinta warbaahinta soomaalida ay maanta u baahan yihiin in loo tababaro fahamna ay ka qaataan xaaladda dalkeena uu ku jiro fahamkaas oo ah sida ay u tabin lahaayeen arrimaha bina saa ogtihiin isaga runtii bilooyinka ugu dambeeya wuxuu ku jiray uqareymidda in adduunka loo qeeldhaamiyo oo xaaladdeena saxdaa loo gudbiyo ololihiisii ay qayb ka tahay waxaa maanta u fadhinno wallah waxaa qayb ka ah runtii dadka in la wacyigeliyo waxaa qayb ka ah in wariyaasheenna oo fariinta dadweynaha soomaaliyeed gaarsiiya inay iyaga laftooda horta wacyigooda dhisan yahay uu gaarsiisan yahay heeray ku baraarugsan yihiin inay warbixinno sameeyaan indhaha caalamka kusoo jeediyaan xaaladda saxda ee dalkeenna markuu tababarka dhammaado waxaan idinka codsanaa qof walbaba inuu sameeyo sheeko ku saabsan bini'aadanimada iyo isbeddelka cimilada waa laba xaaladood oo xiriirsan oo sida uu xildhibaanka sheegay aad maaratay saameyn ugula dalkeena dhibanayaashana marka laga hadlayo adduunka soomaaliya ay kow ka tah marka insha allahu waxaan samayn doonaa marka tababarka uu soo dhammaado shanta maamul kadib inaan gabagabada sameyno inaan qabanno tartan ku saabsan ilaa iyo konton wariya ka qaybgeli doonaan qaabka iyo nidaamka waa soo sheegi doonaa tartankaas waxa uu ku saabsan yahay in la tartansiiyo saxafiyiinta soomaaliya oo dhan loo tartansiiyo sheekooyinka ku saabsan bini'aadanimada isbeddelka cimilada abuukar albedri oo ah madaxa i m s ee soomaaliya ayaa isna ka hadlay madasha bani aadannimadu waa wax annagana laga rabo qof dhibaato ay haysato ayaana laga rabaa indha bani aadannimo inaan ku eegno horta inaan intaas fahamsannahay oo bani aadamnimadan loo tababaraayo waa adiga dareenkaagii shakhsiga ahaa bani aadamnimo ahaa indhihii aad ku eegaysay qof ama bulsho daruufi hayso oo dhibaato ku dhacday cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ergeyga arrimaha abaaraha u qaabilsan dowladda soomaaliya oo ka hadlay siminaarka ayaa sheegay in ay filayaan in saxaafaddu ay qayb ka qaadato doorkeeda shariifka ah ee ay ugu qareemayso nafaha badbaadada u baahan faramka markii la qabto dadka tegaayo waa la'nahay dadkii si dhaba noo mateli lahaa hadda qaahira shirki ka dhacaya ama sharmasheek kobka markii laga tago dadka siyaasiyiinta ah ee madaxda ama tiknikalka ee ka soo qayb galay waxaa dhinaca socda from new york times to b b c way doodaa laga qabanaya arrintan afalaaatanka saac annaga marka dowladda markii laga tago dadka matalaya ama laga tago dadka maaragtay dadka technicalka professionalka dad media personality oo waxaa la rabaa arrimahaas ka qayb galo oo doodaha ay b b c da ama new york times ama washington post ama france twenty four ama hebel hebel hebel ay qabanayaan dad oo media ah oo ragga dhinacya rabaa oo ka qaybgeli kara in la helo oo la casuumo oo taga ma haysan sababtoo uma soo berin umana diyaarsanin marka waxaan u baahannahay in aan aan kor u qaadno annaga wacigeena arrintaas ku aadan si aan annaga dadka kale wacigooda kor ugu qaadno
guud ahaana warkii habeenimaad kala socoteen raadi hadalsin magaalada muqdisho qaartan dhegeystaha waa naginta cidduu isaga waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com waxaad ku mahadsantihiin dhegeysi kala socodka warka habeennimo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel